bi waa la isgaarsiiyey bi waa waxaan la gaaray bolooyin saddex boloo isku imaatay saddex boloona bi baa la gaarsiiyey oo ilaahay uga boodi baan noo keennay waxaa biyodhaamin loo sameeyey qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha kuwaasoo ku nool duleedka xerada qaxootiga ee ifo waxaana isku xilqaamay biyodhaaminta dadkan tabaalaysan culimmada ganacsatada iyo bulshada xerada qaxootiga ee ifo shacabka biyodhaaminta loo sameeyey ayaana soo dhoweeyey gargaarka la gaarsiiyey dadka walaalahayna oo biyaha noo keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahad baan uga haynaa macallimiintayn sharafta badanna mahad baan uga haynaa waa u baahneen waa u dhibaataysaneen intaas bilood aan biila'aan ahayn oo tibadooda aan ku soo tuugayn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta farxad baan joognaa ilaaha baan ku mahadinaynaa wixii noo keenay aan ku mahadinaynaa marka biyaha waa u baahannahay waana saacidayshaan qaar allahayd in sii biyaha aad iyo aad ugu baahannahay waxaan codsanaynaa biyaha masquul masqusho biyaha aan u baahannahay aan ugu baahannahay haddi kadib waa ina hooyinka nala siiya waa ina biyaha nala siiya waa ina nala siiya masquulooyinka waa ina raashinka aan ka codsanoo nala siiya waxaan u baahannahay nala siiya aad iyo aadaad bii rafaad ugu qubnay aad iyo aadaad qoon noo hayay bii bahalnay alxamdulilaah walaalaha shalay noo imaadeen biya noo keeneen ilaahay kuuran yahay maanta jirgaamo oo lix boqol iyo wax la jarbajuy aa noo buuyey booyadaba biyana noo keennay ilaahay kuuran haddana maxaan ka rabna walaalahan roobaa noogu imaaday ini bacyaalna noo keena guryaalkii dhara noo saaran ini haddana guryaalka bacyaalna noo keenaan rabnaa culimmada wadda caawinta qaxootiga cusub oo aan haysanin biyo raashin hoy iyo dhammaan adeegyada as-aasiga ayaa faahfaahiyey dadaalkooda waxayna bulshada ku booriyeen inay iscaawiyaan maasha allah shalay baan meesha nimid baaq baan u dirnay islaamka waa laga soo jawaabay saddex booyadoodo biyaa oo maanta tii u horraysay aan keennay ayaan helnay raashin laftiisa waan rajaynaynaa maasha allah waa maanta dadku waad u jeeddaan shalay oon bay u baaba'ayeen maanta biyay ka dhargeen waana insha allah inay socotaan rajaynaynaa baaqa aan dirnay shalay iyo kaan maanta dirayno muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa meelay joogaanba war dad oonu baabi'iya gaajaa jooga iyo sila waad u jeeddaan dadku say biyaha isugu laynayaan dadkan ha loo soo jawaabo baarak allahu fiikum allah idin barakeeyo sidii dadka ay u jawaabeen uga soo jawaabeen ha ku daydeen dadka kale wanaagga waa la iskaga daydaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha waajru man camila biha waxaan leenahay walaalayaalow baaq dheer iyo ku gaaban labadaba dadkan waa dad baahan waa dad xataa biyihii isku laynaya saad u jeeda baarudow oo biyihii baa deeqila booyadaasaa toban kun oo liter baa ku jirta kuma filla saddex booyadood baan helay insha allah berrina way keenaysaa marka waxaan leenahay baaqa ha laga soo jawaa allah idin barakeeya allah idin xafdiya khayr allah aad iyo aad ayaan u faraxsannahay maanta sababtoo waxay tahay maanta dad badan oo dhibaataysan oo dadkii soo barakacay oo cusbaa oo qaxootiga ahaa qaxooti korkiis deganaa gaar ahaan efo runtii dad muxsiniinee walaala ayaa u soo gurmaday waa arrin aad iyo aad loogu farxo qoysas badan oo dhibaataysanaa tubba haysanin biyo haysanin musqulo haysanin oo rafaadsanaa oo bannaanka daadsanaa ayaa maanta waxaa u soo gurmaday dad walaalo soomaaliyeed ah oo muxsiniin ah islaamnimo oo maaragtay ugu soo gurmadeen marka waxaan rabaa inaan ku soo gebagebeeyo waxaa weeyaan waa hadal meeshan uma baahna meeshan waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo ficil ay u baahan tahay dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtaan oo codkeenna aad maqlaysaan oo meel walba aad joogtaan waxaan idin soo jeedinaynaa dadkan ha loo soo gurmudo oo dadkan ha la soo caawiyo oo dadkan maarata waxa la soo gaarsiiyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa handhadhaab